cawowga biyo wasakhaysan ee markaasi landaaweynaa yaa weliba kudhalada kore cudurro shalgadiisan oo halisa geli kora caafimaadka bulshada hanaas oo iyo kumid eyna tiifoga daacuunka cagaarishowga iyo cudurro kale bulshada ka dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose yaa lankabaaqi iniyo markaasi ilaaliyanga nadaafadda biyo iyo isticmaalayanga gaar ahaan iniyo isku karkaryanga amaba kalooriin iyo ka daranga biyo la dhammow siiyo anka badbaadanga cudurrada kudhalada kora isticmaalka biyo wasakhaysaga dhakhtar maxamed xasan xiirey oo ah madaxa faydhoorka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland oo ku werbiya walyaabo sheeno kora markii biyo iyo wasakhaysiga yaa bulshada ankabaaqi iniyo markaasi ku dheeradanga amaba isku ilaaliyanga nadaafadda biyo biyaha waxaa lagu kaydinayaa weelal gaar ah waana la daboolahayaa meelo gaara lagu kaydinayaa haan weyn baa lagu shub waa la kaydinayaa haddaad heli karto ama haddii walbana kan la cabahayo ee gaarka jirigaanka ama weelka biyaha lagu sii kaydinayo waa inuu daaweysan yahay safe marka la yidhahdo safe la yidhaaho waa biyo daaweysan biyuhu daaweynta ama waad karkarin kartaa ama colorin baad ku dari kartaa oo aquatak baad ku dari kartaa ama filtration wax la dhahaa lagu samayn karaa marka biyaha la leeyahay safe haddaad maqasho waa biyo daaweysan oo xafidan weeye ee lama rabo biyo sidii ama ceelka looga soo daray ama wasaq soo maray safe layskumana haleyn karo jermiskuna ugu geli karaa ee ruuxan cabitaankiisa aad iyo aad bay ugu liitaan marka haddaad maqasho safe biyaha waa biyo daaweysan ama karkarsan ama maaragtay colorin lagu daray colorin lagu daray marka bismillah qofku horta biyuhu saddex marxaladood bay maraan oo ugu muhiimsan intayna guriga soo gaadhin waa meesha laga soo qaadahayo ama ceel ha noqoto ama barkad ha noqoto meesha laga soo dhaaminayo ee laga soo qaadayo biyahaasi meeshaasu waa biyahaasi inay biyo nadiifa yihiin inay biyo nadiifa yihiin yaa muhiim ah haddii la waayo oo maaragtay ay waxay kaloo iyaduna ku wasaqoobi karaan marka iyagoo nadiifa ceelka laga soo qaado transportationka ama waxa soo qaadahayo ama booyad ha noqoto ama dabeer ha noqoto ama jeerigaanba ha lagugu keeno gaadiidka lagu soo qaadahaya guriga keenaya isagana way ku wasaqoobi karaan biyihii oo gaadiidkii hadday wasaqaysan yihiin oo biyaha wax lagugu soo shubay ama foostadii ama booyadii ay wasaqaysan tahay iyaduna biyihii biyo laysku halayn kara ma aho iyagana meeshaas waa la rabaa weelka lagu soo qaadahayo booyad ha noqdo foosta ha noqdo isagana biyuhu waxay ku noqon karaan way ku wasaqoobi karaan ceelkii laga soo qaadayna iyagoo wasaqa baa laga soo qaadi karaa waxay ku wasaqoobi karaan oo kale biyaha meeshaad guriga loogu shubahayo ee lagu kaydinayo ama haan ha noqoto ama foosta ha noqoto ama barkada samaystay ha noqotee ayaguna haddii aan la nadiifin oo nadaafadooda laga shaqayn iyagana way ku wasaqoobi karaan horta saddexdaa marxaladood in la dhowro waa loo baahan yahay oo biyaha meesha laga soo qaadahayo iyo waxa lagu soo qaadahayo lagugu keenahayo iyo weelka lagugu shubahayo saddexdaaba inay horta nadiif yihiin baa la rabaa biyaha in la isticmaala la rabee baloaadamku isticmaalayaan intaa markay saddexda ahaato waxaa ku imanaya gurigii marka meesha lagaga adkaan kara wax badan lagu qaban karo waa guri gurigii waa kooban yahay biyahan kale raashinka lagu kay maarata lagu karsado isaga waay mar dab bay marayaan oo iyaga way karkarayaan laakiin biyaha in la xafido loo baahan yahay oo nadiif laga dhigo waa biyaha bani aadamku cabahayaan aduu weelkaa doonta ku shubo biyaha waxaa la rabaa biyo daaweysan inay noqdaan daaweynta uu kuu sheegay waad karkarin kartaa koow markaad karkarayso waad miiraysaa weel gaaraad ku shubaysaa dabool baad u samaynaysaa galaasyo lagu cabana waad ag dhigaysaa markay qaboobaan wixii ka dambeeya yaa la isticmaalayaa waxaad ku dari kartaa aquatabka ninka la yidhaahdo oo colorin ka samaysan isagana nusa saac ka bacdi waa la cabi karaa iyagana daaweynta biyo yaa sababo koran iniyo markaasiya koorseedanga cudurrada kudhalada kora biyo sida daacuunka iyo walaalimidka